bismillahi raxmaan raxiim horta waxaad moodaa sanadkan sanad ka dambeeya in dowladda xukuumadda somaliland iyo dadweynuhuba ay sii kordhinayaan xiisaha iyo xamaasadda loo qabo maalinta sideed iyo tobanka may oo aad ka dareemaysid shucuurta wadannimo sida dadku ku diyaargaroobayaan calamaanta la tolanayo yani dhaqdhaqaaqyada socda ee dalkaiyo dibadda waxaad moodaa inay sanadba sanadka ka dambeysa ay sii xoogeysanayaan waxaan isleeyahay waxaa uun sal u ah siday xukuumaddu u danaynayso in maalinta qarnimada loo weyneeyo loo xoojiyo taasaa keentay dadkuna inay dhiirigelinta helaan ay ku daydaan xukuumadda sanadkan halkudheg waxa weeye ictiraaf ku qotoma nabad iyo horumar waxaa kaloo xoogga la saarayaa in maadaama xukuumaddan ay tahay xukuumaddii horumarka in badan ka shaqeynaysay wadada lafdhabarta ee qaranka ee wadada ceergaabo in fundraising loo helo dalkiiyo dibadda wixii la heli karayaba waxaan filayaa in horumar laga qayb qaato oo aynu aastayna maalintani inay base iyo sal u noqoto inay wax walba ka qiimo badan tahay inaan xaflada la qabto ama ama la wada hadlo marka waddada ceergaabo runtii waxyaabaha inagu cusub ayay ka mid tahay maanta sanadkan waxyaabaha inagu soo kordhay
xagaag hore waxaa u jirtay in gaadhis waddooyinka lagu maro tim waxbaa laga bedelay mise qaabkii unbaa loo qabanaya kolley waxay la tahay xukuumaddu way way isla qaadatay in kolley si weyn loo xuso maalinta la maro sidii ugu horeysay sidii awalba looay dee la isugu iman jiray waxaan filayaa in dibna laga soo sheegi doono
halku dhigan ah yani in in in targetka laga dhigo nabadda iyo horumarka maxay ku timi yani sidey ku timi waxay ku timi nabad marka la helo baa horumar la helaa nabaddu inay inoo noqoto aasaaska iyo salka mar walba qarankeennan iyo dowladnimadeena dadkeena ay ku dhisan tahay ayaa keentay in nabadda maadaama aynu ku naalo mandaqad xaasaasi ah arrimo badani ay ka jiraan inay nabaddu asal inoo noqoto marka nabaddaa la helo ayaa horumarkuna la gaaraya marka nabadda aynu maanta haysano waata keentay in xukuumaddana ay wax badan oo horumara ay samaysay taasaa markaa keentay usur waxaa sheegtay arrimaha nabadda inay taarget ka tahay sanadkii aynu soo dhaafnay somaliland waxa la xalinayey intii labadan ay isdeeditoon may udhexeeyey waxa la xalinayey shaqaaqoon yaryar oo beelaha iyo soo noqnoqonayey ma jirtaa istraatiijiyad cada oo xukuumaddu u samaysay yacni nabaddu inay ku socoto mise maal walba waxaa dhacay in la xaliyunbu qorshu yahay
horta inta bini aadamku nool yahay mushkiladii dhibku way way jiraysaa inama soomaali nahay waynu ka xajirnaaba daaqi baa laisugu imanaya ceelki baa laisugu imanaya utumo iyo caanooyin baa jira sabab baa keenaya waxani ay usoo noqdeen dhul baa jira maanta mushkiladda ugu weyne ina haysata ee laysku qabsada ay tahay xukuumaddu maadaama wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintaan nahay annagu nabadda wacyigelin badan baanu ka samaynaa waxaa kaloo xukuumaddu xoog saartay in ciidamada bliiska la xoojiyo si ay nabaddu u sugaan waayo bliis haddaan la helin dee nabaddii inooma adkaanayso intii xukuumaddan jirtay waxaa jirtay bliis fara badan oo ku hore lagu daray gaadiid badan oo loo iibiyey marka dhinacna nabadii sidii loo adkeyn lahaayo ciidamadu ay salw yihiin dhinac kale wacyigelinna waa la wadaa marka dowladnimadu inoo xoogeysato amnigu inoo adkaanayaa marka kolley waxaan isleeyahay dadaal badan baa lagu jiraa shaqaaqooyinkaasina way jiraan lakin waxaan rajeynaha insha alla inay naga dhamaan doonaan
waxaa inta badan soo baxaysa in xukuumadda lagu dhaliilayo arrimaha la xidhiidha saxaafadda oo waxaa ugu dambeysay tusaale ahaan in wargeeskii haatuf iyo moogtahay la xidhay in weliba mas-uuliyiintiina la xidhay harigan maxaa sabab u ah
waxaata wixii garsoor iyo sharci ku saabsan anuu kama hadli karo hay-adaha garsoorka ayaa ayaa ayaa ka hadli kara waaranka lagu xidhay wargeeska iyagaa ay ka timi xaggooda xariga dambe ee mas-uuliyiintii wargeeska haatuf lagu t lagu xidhayna arinta maalinta maxkamadda maan joogin laakiinse waa wax xaggooda ka yimi sidaad ogtahay in xukuumaddu waa saddex dhardhaar oo kala madax banaan marka anagu ma faragelin karno wixii garsoorka ku saabsan laakiinse xukuumad ahaan waxaan noo qorshaysan oon naga go-an oon diyaar u nahay in saxaafadda wada shaqayn buuxda aanu yeelano siaad ka warhaysid waxaan isleeyahay waa dowladdii ugu badnayd ee mas-uuliyiin saxaafadda ka tirsan ay u shaqeeyaan oo u dambeeyey barasaarka geeley waad markhaati ka tahay
lakiin waxaa barbar socotaa haddana in la leeyahay wariyaashii ugu badnaabaa la xidhay meel is barbar socon annagu m maalintii aan meesha la wareegnay wasiirka waanu tashanay waxaa aan ku tashanay in xarigaas meesha ka baxo hase yeeshee waxaad og tahay waxaa jira barataabo maayaro waxyaab dad kala duwan maanta ninka siyaac jooga markuu barataabka wax ka sheego waxaa laga yaabaa wasaaraddii oo aan ogeyn in la xidho dadka aad ii tirinaysid waxaa ka mid ah in badan oo saacad xidhnayd saxaafaddana waxaad ogaataa immunity ma laha immunity baarlamaanka oo kale iyo xukuumadda ma laha waa qof muwaadina hadduu xadgudbo waa la xidhaya horta saxaafaddu sharciga kama tahayso laakiin waa professional waxay raadaan mihnad loo soo qaatin qofka in waaran loo helo marka la xidhayo innagana waa qabo oo xidh haddana saacad siidaa balkawar mushkiladaas xitaa haddii waaran lagu xidho saxaafaddu way qaylo badanta anigu waxaan arkaa in saxaafaddu aad moodo inay sharciga ka tarayso laakiin xukuumadda iyaduna waxaa aan khasab nuga waajib nuga inaan dhowrno oo ilaalino wariyayaashuna ayaan ku xadgudbin shar- shaksiga qofka shaksiyadiisa iyo qaranka marka adigu qaranka ku xadgudubtid ama qofku shaksigii lagu xadgudbo haddii tallaabo sharci laga laga qaado dadku kama sheekeeyaan qofkani muxuu sameeyey waxaanuu sameeyey ma mutaysataa waxa lagu sameeyey ama xaliga ah waxay ka soo qaadaan xaliga laakiin lama arag saxaafad iyadu qulheed soo isqabato maha saxaafad dib isugu noqoto iyadu khaladkeeda taxdo anu waxaan qabaa labada qoloba labada dhi- saxaafadda iyo xukuumaddu inay xiriir fiican wada yeeshaan diyaar baan u nahay qolo walibana ay ay- ay taxakamayso dhibka kale waxa weeyaan inta badan waxa la leeyahay laguma dhaqmayo xeerkii saxaafadda jiray waana ka wax badan joogtin lahaa ama in saxaafaddu ay toosnaato ama in yacni xal yimaado En, halkaa lafteeda yaa mas-uul ka ah inay arrintaasi ay yacni sida ay noqoto ama xeerkii shaqayn waayo ama intaa loo kala laalaado yacni yaa tahay inay hawsha ama ay saxdo ama mas-uulkeeda tahay waxaad ka warhaysaa cabdishakuur inay jirtay qolo dhexdhexaadin waday oo santaas iyo odayaasha saxaafadda ay ka mid ahaayeen anagu waanu soo dhaweynay waanu la shaqaynay shir baa jiray maansoor lagu qabtay anagu aan aan furitaanka ka qayb galay in laysu soo dhaweeyo labada dhinacba waana in la helo annagu waxaanu aaminsannahay in la helo wax laisku waafaqsan yahay marka xaggayga diyaar baanu ka nahay saxaafaddiina ha la helo ha soo fadhiisato ha la keeno waxaanu ku wada shaqayn lahayn sharci horaa jiray oo la dhaliilsan yahay oo baarlamaanku baasgareeyey oo aan annagu xukuumad ahaan aanu aaminsanayn in wax laga bedelo inay ku qurux badan tahay laakiin keligayo tallaabo maanu qaadin ma jiro xeer aan soo samayn intaan xukuumaddu jirto ma jiro xeer aan aan u gudbinay baarlamaanka intaa waxaanu dhowranay wax laisku waafaqsan yahay inay soo baxdo maantana tii diyaar baanu nahay xukuumadda iyo iyo saxaafadduna waa saaxiib aniga kuu sheegay ugu yaraan inta qof ee maanta xukuumaddan ka mid ah ee saxaafiyiinta ahaa annagu wasaaradda faafintaanu nahay dhowr boqoloo saxaafi baanu haynaa maalin kasta baanu shaqo siinaa taasi waxay waa ilaalinayno aanu ilaalinayno saxaafaddii iyo saxafiyiintiiba
En, saxaafaddu eh, laba wargeys baa imika xidhan yacni sababaha doona dee en, sharciyan ahaan ha u xidhnaadaan L- mas-uuliyiinna way xidhan tahay en, marka xuskan sideed iyo tobanka may ma la odhan karaa saxaafadda somalilan madaxa banaan wuxuu ugu soo galay en, xarig iyo yacni inay tacadidi ay tirsanayaan
wa waxa weeye cabdishakuur waa aniga kuu sheegay imisa muwaadin baa xidhan oo somalilan darisa boqolaal baa xidhan siyaabo kala duwan u xidhan saxaafadduna kuwa un bay ka mid tahay laakiinse annagu waanu qabnaa in la dhowro saxaafadduna aanay xadgudbin waa hagaag haddii aan dhinac arrin kale u gudbayn en, dhowaan odaya waddanka waxaa ku sugnaa odayaal dhaqameed ka yimi muqdisho En, su-aasha la isweydiin waxa weeyaan horta odayaashan yaa casuumay maxay ku yimaadeen waxaad ka warhaysaa dadka soomaalida ah dowladnimada u kala duwan isu socodka dadka reer muqdisho hargeysa way joogaan way ka ganacsadaan way ku dhaqan yihiin dad somalilan darisa xamar taga ganacsi ku leh ma jiro sharci kala xadaynaya in dadka soomaalidu ay isdhex socdaan wada ganacsadaan wada noolaadaan innaga sharciga keliya inaga baxay waxaa weeye dadka somalilan dariska ah ee xamar xil ka qabta in tallaabo laga qaado wadahadallaa socday odayaashu inagu annagu waxaan qabnaa xukuumad ahaan inay faa'iidino tahay dadka inoo yimaada maanta dareenkeena iyo mowqifka dadka reer somalilan inay arkaan waxaan isleenahay wax badan bay ka bedelataa isaa- maantana inagu way ku qanceen baan isleenahay maanta dadka inay midaysan yihiin qadiyadan ay ay ay ay- ay ku midoobeen inay ummaddaasi arkaan marka meel kastoo ay arkaan odayaasha hadalkooda ugu dambeeyey guddoomiye xaad oo xalayto shalayto bbc ka hadlayey waa kii sheegay inaanay siyaasadu iman ay dadka ogaadaan inay somalilan ku hambaryayaan waxay qabsatay ee nabadda ay ay ka bartaan ay mawqifkooda dareenkoodana arkaan salaadiinta baa la shirtay sifasukaatigaa la shiray oo xisbiyadaa la shiray intuba waxay u gudbiyeen dareenkaynu qabnay marka anu waxaan qabnay inaynu maanta faa'iido joogno la arkay waxaynu aaminsanaya laakiin dee su-aashu waxay tahay horta odayaasha yaa keenay oo soo cas miyaga iskoodu yimi mise xukuumadda casuuntay odayaashu waxay u yimaadeen inay arkaan waxaanu qabsanay marka iyagaa keenay mise xukuumaddaa keentay waxay u yimaadeen odayaashu inay arkaan dareenkooda ninkuu yidhi waan kuu imanayaa oo aan ogaado xaaladaada ciddiidaysaa ma jirto marka xukuumaddaa ogolaatay inay yimaadaan de kolley khatab xukuumaddu waa ogaatay aan haddii aan dhinac kale u dhaafaynin wasiir ku-xigeen waxaa jirteen dhalinyartu waa qeybta waxaa la la tilmaamaa inay yihiin qeybta ugu ballaadhan ee waddanka n waxaa soo xoogeystay tahriidka dhibaatadaas n xukuumadda hore waxay sheegtay in la dagaalameyso tahriidka shaqaaburin la samaynayo bal taa dhalinyarta ka waran
waxaan kuu sheegayaa intii xukuumaddan jirtay dad lix kun ka badan baa la shaqaalisiiyey intii hore inoo jirtayna lix kun bay ahayd taa macnaheed waxa weeye xukuumadda intii jirtay afartii sannadood iyo lix iyo sideed iyo tobanka sane ka horeeyey ee somalilan jirtay dad kala shaqaaliya inay isku mid yihiin madaxweynaha waa gogolid sanduuq buu furay maalgelinta dhalinyarada ah lacagtii ugu horreysay qaaraanka boqol kun la sameeyey waxaa jira ururo dhalinyarada ka shaqeeya waxaan ogahay wasaarad kasta iyo maanta hay-ad kasta oo xukuumadeedu jira intaasoo siifi inay la taalo oo jaamacadaha ardaydeena ma sanad kastana la qaato dadka dhalinyarta ah marka annagu waxaan isleenahay ma wax kusa ka baxsan awoodeeda dhaqaale iyo tahaynta mise wax aanu hakranay waxaa jirta garoomadii baa loo dhisayaa dhalinyaradii xaflad kasta waan kala qayb galaa waa dhiirigelin aan dhalinyaradi ku dhiirigelinayno inaan la joogno oo ka mid nahay xukum waxaad og tahay xukuumaddan madaxweyne siilaanyo dhalinyarta xilka ka haysa anigu intaan xusuusanay agaasimayaasha guud waa shan iyo afar wasiiraan anigu kuwa ugu aan dhalinyarta cuslaata ka mid ah baa ku jira intaasoo dhalinyar baa la shaqaalaysiiyey oo ciiddaa ciiddaa ka badan runtii marka anigu waxaan qabnaa waxaa la- waxaa la furay xeerkii dabarkii baa laga furay dhalinyarta waxaan ognahay ugu yaraan lix maayaroo maanta dalka ah inay maayaro ka yihiin dhalinyar xukuumadda soo gudbisay ka shaqaysay inay maanta doorka dhalinyaradu siyaasadeed qaataan markaa dhinac dhalinyarta taladii baa laga qaybgeliyey dhinac kalena shaqabuur baa loo sameeyey dhinac wacyigelin baa wada wadaa dhinac iyagii baa laga mid yahay xukuumaddan ka mid ah.
laakiin dhibtu waxa weeyaan maxaa saluuga keenay haddana inay nambarkii ugu badnaa ee ilaa hadda tirada lahayo ama tirkoobyada lahayo inay tahriibaan maxaa sababay iyadoo haddana aad wanaagyada aad tilmaantay ay jiraan haddana maxaa dhalinyarta kalifaya inay saluugaan oo ay baxaan ay tagaan waxay qanaacad la-aanta maxaa keenay madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi la dagaalka tahriibka oo wasaaraddana ay qayb ka tahay weliba aan anigu aan xubin ka ahay daraasada waxaa jirta inaan gobo- go- gobollada u baxnay waxaa noo soo baxay sanadkii u dambeeyey inay hoos u dhacday tahriibku oo markaan wareysanay immigrationadii iyo xuduudkii maalin kasta wataale dhalinyar baa laga soo qabtaa dhalinyardan waxaa waalay dadka dibadaha dhowrka inta badbaadiyey ayaa waxay isku soo sawiraan guryo dhaadheer iyo dhul qurux badan bay facebooka soo gelinayaan anigu waxaan qabaa dad halkaa aan wax badan ku hayn baa dadkan hiye kicinaya marka qofku uu meeshaa tago ee soo sawiro ee facebooka soo dhigo dhalinyaradkii la- halkan aanay shaqo ku haysan laablakac baa imanaya marka waa wax- waa wax u baahan inaynu guud ahaan xukuumadda iyo dadweynuhu somalilanba ay ka wada qayb galaan gacanta ka siiyaan annana xukuumad ahaan waanu dadaalna runtii intii awoodeeda ah waxay horumarka qodobka horumarka oo dabcan aad tilmaa horena u tilmaantay inuu ka mid yahay arrimaha yoolka sideed iyo tobanka milyan looga dhigay halku dhiga horumarka socda maka wadooyinkuba mise horumaro kalaa socda meel kasta horumar baa ka socda dhinacay u tahayba biyaha hadday noqoto xukuumaddan intii jirtay iyo intii ka horreysay waxaa la isu qiyaasaya ceelasha la qoday inay isleeyihiin macallimiinta keliya haddaanan khaldanayn malaa saddex kuna macallin waa la qoday iskuulaadka waxaan u malaynayaa maanta magaalo iskuulla inay yar tahay xarumaha caafimaadka ee gobollada oo dhan hay-adaha lagu wareejiyey intooda badan mushahar ay wanaagsan ay qaataan shaqaaluhu wadooyinka isagu mar walba waa laga sheekeeyaa ma raba inaan ku fogaado waynu isla gaba garananaa waxa laga qabtay waxa laga qabtay waad ogtahay mushaharka la kordhiyey yacni ma tirin karayo waa wax maalin kasta soo noqdo oo aanan maanta u baahan inaan wax badan ka sheego laakiinse waa wax la wada ogyahay waxa la qabtay tan wadooyinka haddaan soo qato horumarka dabcan n n tusaale ahaan weliba waddada ceeri gabayimka socota ma waxaa lagu bilaabay qarash ama lacag xukuumaddu bixinayso mise tabarucaadkii dadku bixinayeen
tabarucaad badan ilaa iminka ma soo gaarin xukuumadda waxaa lagu bilaabay shaqaalaha dawladdu waa lacag laga jaray wasiirada ugu horeeyaan ciidamadaa laga jaray miisaaniyadday ugu jirtaa oo aad ogtahay xeerka baarlamaanka laga baaskareeyey marka waxaa lagu bilaabayaa lacagta xukuumaddu dhinac kasta ha ka aatee soo ururtay dadweynahana waxna waa laga hayaa inta kale waa laga sugayaa inay soo gaadho
n arrimaha aqoonsiga dabcan oo dabcan n halkudhiga uu yahay n aqoonsiga n maxaa cusub moqosho cusub baa la hayaa doorkan in lasoo bandhigo oo lagu sahan tago mise waxaa la xoojinaya qorshayaashii hore jiray maxaa aqoonsigii ku cusub imkayn habkii aqoonsi raadinta horta aqoonsigu uu arrin inoo wada yaala somalilan xukuumadda keliya maaha jaaliyadaha dalalka ku nool sida shafil aan ugu mahadnaqano meel kasta in in maxaan ku rahdaa faraha gacmaha la isqabsado waxa ku cusub waxa weeye in la dardargeliyo qadiyadeena oo siyaasiyad badan baa loo kala diray wadamada caalamka wasiir khaarijiga ingiriis ku maqan yahay wasiiro kale maraykan bay tegayaan qaar jarmal bay tegayaan afrika waa loo dirayaa marka in dee sidii horeba ugu dadaalan in lasii xoojiyo unbaa doorkan tahay waxaa inta badan la tilmaama somalilan inay ku faanto inay dimuqraadiyad hirgelitay haddana qabiilkii baa xoogeystay oo dimuqraadiyadduna waxyaabaha saldhigga u ah ay somalilan dowladteena aqoonsi ku hesho n maxaa sababa inuu qabiilku uu dimuqraadiyaddii sheekhiyo ama habkii siyaasadda gudaha uu ka xoog weynaado oo aada usoo xoogeystay qabiilku muu xoogeysan weliguu xoog badnaa ma- muu xoogeysan laakiinse waa waxay nagu talaalan xitaas anugu mar soomaalida kale xataa inagu inagula yaabtaa markay yimaadaan ku oranaya war dee waxna waad qabansateen waxna waad qabsateen laakiinse qabiilka inaga xoog badan runtii waa qodob xun q- qodobka qabiilka oo loo baahan yahay inaynu ka gudubno mushkiladda ugu badan ee anu markaan eega somalilan haysta waa qabiilka iyo qaadka waa labadaa qodob waa mushkiladda ugu badan ee dalkan haysata loona baahan yahay inaynu ka gudubno maadaama aynu de systemkaa qaadanay aynu runtii dadku inay iska daayaan ay u baahan tahay kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta cabdiwaaxid cabdiqaadir cabdiraxmaan oo u warramiyey waryaheena cabdishakuur maxamed xeersare